daraasad cusub oo laga sameeyey bariga magaalada london ayaa lagu sheegay in qoysaska soomaalida ee ku nool degmadaasi ay u badnaayeen dadkii uu sida ba-an u saameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban islamarkaasina ay u dhinteen tiradii ugu badnayd warbixin gaar ah oo umuurtan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
daraasada lasoo saaray ayaa lagu ogaaday shaaliyadda ugu dhimashada badnayd saamaynta ugu badanna uu ku lahaa xanuunkaasi inay tahay shaaliyadda soomaalida ee ku nool degmada bariga london waxaa la ogaaday in iyadaoo xilli dambe bandooga lagu soo rogay britain qaybo ka mid ah iyo qaabka ay soomaalidu u wajahda adeegyada caafimaadka ay qayb weyn ka ahaayeen saamaynta weyn iyo dhimashadii mawshadii ugu horeysay ee covid sagaal iyo toban sanadkii labada kun iyo labaatankii sida lagu daabacay daraasadan xanuunka oo kusii dheeraaday bulshada intii masiibada covid sagaal iyo toban jirtay dhaxalka saboolnimada taariikhiga ah hoy la-aanta oo badan iyo cunsuriyadda hay-adda adeegyada bixiya ayaana ka mid ah waxyaabaha keenay in xanuunku sidaasi u saameeyo jaaliyadda soomaalida ee degmadaasi degan doctor xaliima maxamed oo jaamacadda queens mary ee magaalada london ka dhigta culumta caafimaadka ayaa weydiiyey sababaha kale ee xanuunka covid sagaal iyo toban sida ba-an uu u saameeyey jaaliyadda soomaalida ee ku nool bariga london horta siyaabo fara badan ayaa keenay in maaragtay soomaalida uu cudurka aada u waayo kow soomaalidu waxa weeyaan bulsho isla nool muxuu ahaaye isla joogta isku wada xiran isu socota marka taasi waxay keentay markii ugu horreysay in cudurkii uu si xawliya ku faafo si xaddaafa ku faafo uu dad badan qaadaan dad badan laayo uu cudurkii laayo ayaa horta keentay soomaalidu isla nool yihiin qofna ma ogeyn maaragtay cudurkani inuu yahay cudur aada dilaa u ah sababtay tahay warbixinba lagama haynin warbixinta laga hayay soomaalida aada bay ugu yarayd haddii xitaa ay hayeenna dad yar baa hayey dadkaasi may noqonin dad maaragtay dadkii la wadaagaya ama maaragtay bulshadii wacyigelin ku samayn kara markaa horta cudurku saasuu ku faafay ta labaad soomaalidu waxaa jira dad badan oo waaweyn oo la nool oo cuduro kala duwan macaanku ku jiro kansarku ku jiro t b-da ku jirto ay ay maaragtay ku jiraan marka dadka waxay keentay in dad badan maaragtay cudurkii ay u nuglaadaan oo maaragtay uu cudurkii badi badiba maaragtay dadka waaweynba ha u badnaadaane marka horta cudurku saasuu ku faafay saddexaado warbixin fiican lagama hayn soomaalida waa dad isla nool iyo soomaalida oo marka horeba iyagu intooda badan la nool xaalado kala duwan oo oo cudurada ay ku jiraan sida macaanka kansarka qaaxada iyo wixii lamida taasi waa taa doctor xaliime maxamed ayaa waxa kale oo aan weydiiyey waxyaabaha adeegyada caafimaadka britain iyo gaar ahaan degmadaasi bariga london qaban karaan si looga hortago in dhibaato lamid ah tani ay soo wajahdo jaaliyadda soomaalida horta waxyaabo fara badan baa loo qaban karaa ama maaragtay muxuu ahaye xaaladda lagu bedeli karaa sida ay tahay kow waxaa la doonayaa horta marka ugu horeysa bulshada in loo sameeyo waxa la yidhahdo wacyigelin ballaaran ku saabsan cudurada faafa siday u faafaan sida loo kala qaado sida looga hortegi karo sida xitaa loo raadsado adeegyo ku habboon cudurada maaragtay bilaada ah ku gaar ahaan kuwa faafa ayaa waxaa la doonaya wacyigelin ballaaran in lagu sameeyo taasi waa taa ta labaad waxaa la doonayaa in horta warbixinta ay cuduradan faafa ay leeyihiin bulshada lala wadaago si ku habboon loola wadaago si iyaga khusaysa loola wadaago si iyaga diiradda gaara si gaara u saaraysa bulsho kasta oo maaragtay ku nool gaar ahaan bulshooyinka ku nool ku nool bariga london waxa weeyaan isha aada loogu hayaa waa bulshooyin maaragtay ay wacyigelintu aada ugu yar tahay warbixintu aanay gaadhin sababo badan awgood afafka afka oo maaragtay aada aan maaragtay aanay dadkii afkii aada u garanaynin ama ay luqada ingiriisku ku adag tahay ama qoraal ha ahaato ama sidii kii caadiga ahaa ee oralkaba ha ahaatee in maaragtay aan maaragtay dadkii aanay warbixinta gaarin marka inta waxa laisku dayaya in dadkii laga wacyigeliyo cuduradii siyaabo kala gaar ah daraasadan waxaa soo saartay doctor farax xadede oo ah dhakhtar qoys oo soomaaliyeed kana howlgasho deegaankaas iyo professor la yidhaahdo jowana lowis oo taariikhda ka dhigta dugsiga dhaqaalaha ee london waxaa jira ururo soomaalidu leedahay oo ka shaqeeya degmada bariga london oo la shaqayn jiray jaaliyadda soomaalida ee halkaasi degan ururadaas ayaa marar badan ka hadlay saameynta uu covid sagaal iyo toban ku yeeshay jaaliyadda soomaalida marar badanna dowladda uga digay baahida bulshada soomaaliyeed ee ku nool degmadaasi waxaa kale oo jira inay ururadaasi marar badan dhibaatooyin kala kulmaan jaaliyadda soomaalida si ay ugu adeegaan kesi cabdile oo ka shaqaysa ururada soomaalida ee degmadaasi ayaa weydiiyey dhibaatooyinka ay la kulmeen markii ay la shaqaynayeen jaaliyadda soomaalida ee bariga london waxa ugu weyn naga qabsaday waxa weye dhibaatada ugu weyn waxa dadkii oo aanay warkii health promotionka caafimaadka taalimaadkii dowladdu ay bixinaysay aanu gaadhaynin waayo anaku malihin maaragtay newspaper ama jaraa'id local ah oo xaafadeeda taawa hamle war af soomaali kusoo baxa oo maxaa macluumaadkaasoo dadka gaarsiiyo oo muu jirin newspaperna maanaan lahayn radiona maanaan lahayn marka waxay noqotay dadkii whatsappkii iyo waxyaabihii maaragtay dada internet ba ay haystaanba inay ka xiriir furtaan oo ama de ama warka khaladka ahe dadkuu iska soo gudbinayo haweenku waxanaa ku jira iska ilaaliya waxaan kula dhaqankaa tegina sana yeelada waxya waxyaabo badan oo maxaa la yidhahay de iska khalad ah oo oo oan dadka dee anfacaynin in ay dadkii waxa ay dhegeystaan laakiin wixii iyaga anfacayay ee maxaa leedahay informationka madaxtarkoodiina aanay la xiriiri karaynin oo dadku
daraasadan ayaa lagu daawacay in dadka uu xanuunka ugu badnaa ay ka mid ahaayeen darawalada tagaasida shaqaalaha ka shaqeeya cusbitaallada iyo dadka nadiifiya wadooyinka daraasada ayaa waxaa lagu ogaaday inay jireen dad xanuunka ku dhacay oo waayay meel ay isaga eegaan taasinaha ay keentay inay qaadsiiyaan qoyska intiisa kale cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london